asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sacraad ee hadalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeecu laariy shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaadaha taarikhdan waxay ku beegan tahay sagaal labaatanka bisha saddexaad ee maarso laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono dikan aad ku dhageysan doontaan hadduu ay bahraalli ka noqdana waxaa qayb ka noqon doona guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya ayaa soo saaray kuraasta golaha shacabka ee cabashada ka taagantaha kuwaas oo qaarkoodna ay u gudbeen golaha waatashi qaran ee soomaaliya wararkii ugu dambeeya qoraal ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka ee kuraasta cabashada laga soo gudbiday ayaan soo gudbi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona cawaad maqli doontaan saaxiibayaal gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed iyo xeraalyaha gudaha qaranka ayaa maanta dahafuray shirka madasha garsoorayaasha oo lagu qabtay magaalada muqdisho hadal ay jiideen idiin soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona gudoomiyaha guddiga doorashada galmudug maxamed daahir guleed ayaa ku wareejiyey dukumentiyada afartan shanta xildhibaan ee laga soo doortay galmudug oo kale ah soddon iyo toddoba kursi ee golaha shacabka iyo sideeda kursi ee aqalka sare oo markaa dhamaystiran qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doona musharaxiinta u tartamaysa kuraasta taala magaalada garbaharre ee gobolka gado oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulka jubbaland ayaa ra-isul wasaare maxamed xuseen roble ka dalbaday in la dhowro heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar oo aan wax laga bedelin maadaama ay soo baxayaan warar sheegaya in kuraasta lix iyo tobanka ah ee loo wareejiyo deegaan kale oo aan ahayn garbaharre musharaxiintaas warbaahinta lahad ayaan soo gubi doonaa waxaa kalooad maqli doontaan madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa maanta xarig ka jaray dhismaha cusub ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta maamulka galmudug ee sidoo kale dhigiisa madaxweynaha koonfur galbeed ayaa hasna wuxuu maanta dahafuray isla wasaaradda taalamid ah waama xarig ka jaray dhismaha cusub ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee maamulka waa markaasi koonfur galbeed ee soomaaliya qodobadaas iyo wixii soo kordhaca ayaad maqli doontaan saaxiibayaal usoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullaynae ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
badan tahay
waa hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan hawdanka leeyahay barnaamijka horiga wararka afar labaatanka saacadaad ee dalsan ee magaalada muqdisho degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena ayaan gudageli doonaa waxaan ku bilaabeynaa saaxiibayaal guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee soomaaliya ayaa soo saaray war saxaafadeed ku xusan hanaanka loo maariyey kuraasta qaarkood ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyo kow tobanaad oo imanka markaasi dhinacyadu ay sheegeen inay u gudbin doonaan ama ay u gudbeen golaha waatashi qaran si markaa go-aano rasmi ah looga gaaro guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada soomaaliya ayaa soo bandhigay kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobnaad kuwaas oo dacwad laga soo gudbiyey sidoo kalena weli khilaaf ka jiro hanaankii lagu doortay kuraastaasi guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee soomaaliya ayaa soo bandhigaya xabashooyinka rasmiga ah ay go-aanka ka gaareen dacwadaha dib ay ula noqdeen soo dacwadayaasha cabashooyinka aan eh, saxneen iyo shan iyo labaatan dacwo iyo wixii markaa kusoo kordha kuwaas oo loo gudbinayo baa yiri golaha waatashi qaran marka ay soo idlaadaan kuraasta doorashooyinka dhiman ee golaha shacabka baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya kuraasta qaarkood ayaana kuwa ah kuwa shaqsiyaad aad dowladda federaalka soomaaliya la kala duwan loogu jeedinayo shantii sane ee lasoo dhaafay ay ku jiraan kuraasta qaarkoodna markaa maamul goboleedka ay sheegeen in la fasaxay halka eh, guddiga doorashada heer federaalna markaa ay sheegeen in dacwad markaa laga soo gudbiyey lama oga golaha watashi qaran go-aanada ay ka qaadan doonaan dacwadda markaa loo gudbin doono ee kuraasta imanka guddiga xalinta khilaafaadka doorashada duwan ee soomaaliya ay soo gudbiyeen markana haddii aanu hadno saaxiibyaal ama ku soconaba dhinaca kale gudoomiyaha guddiga doorashada galmudug ayaa dhankiisa waxa uu eh, dukumentiyada xildhibaanada laga soo doortay Galmudug- galmudug eh, ku wareejiyey guddiga doorashada heer federaal maxamed daahir guuleed oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada maamulka galmudug ayaa markaasi warqad ka soo baxday xafiiskiisa markaa lagu guddoonsiiyey dhinacyada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka maxamed daahir guuleed ayaana ku wareejiyey dukumentiyada afartan iyo shanta xildhibaan ee laga soo doortay galmudug oo kala ah soddon iyo toddoba kursi ee golaha shacabka iyo sideeda kursi ee golaha aqalka sare oo dhammaystiran guddiga doorashada heer federaal ee fiid oo uu wakiil ka yahay master maxamed aadan cismaan sidoo kalena waxaa wareejinta goobjoogka cabdicasiis cabdiraxmaan yuusuf oo markaa xubnaha galmudug fiid wakiilka uga ahaa gudoomiye ku-xigeenka siid ee galmudug eh, saacid aadan daamac xogyaha maaliyadda siid ee galmudug yaxya cismaan geedi iyo hayaan cabdiraxmaan maxamuud oo wakiilka ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee heer federaal qabii hore barnaamijka wareegka aad degeysanaysaan saaxiib yaal dalsan muqdisho soomaaliya aadna kala socotaane markana haddii aan eegno musharaxiinta u tartamaysa kuraasta tala magaalada garbaharre ee gobolka gado lix iyo toban kursi ayaa wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ka dalbaday in la dhowro heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar oo ah in deegaan doorashooyinka markaa la dhammaystiro ama la qadhan- la qadhaqangeliyo waxaana garbaharre ay ka mid tahay maamulka jubbaland oo sheegay in caqabadda ugu weyn ay tahay in doorashadaas halka lagu qaban karin dhanka ammaanka markii loo eego iyo halka maamulka aysan ka arriminba dhawaawaa kuwan qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayagoo markaa ugu digay in doorashada laga wareejiyo garbaharre
aan halkan maanta iskugu yimid midowda musharaxiinta deegaan doorashada gobolka gado magaalada garbahaarey musharaxiintii halka kan inay kuraasta taallo u tartanto qorshaysatay baa halkan iskugu timid waxayna fadhiyeen muddo aad u fara badan heshiiskii lagu gaaray toddobiyo tobankii seteembar madasha wadatashiga dhuusamareeb ka dhacay ilaa hadda inta ka dhexda halkan aan ku sugnay doorashaan u joognay heshiiskaas ayagaa intii ka qayb gashay waxaan baaq u diraynaa in ay doorashadii ay go'aamiyeen inay garbaharre ka dhacdo dadka deegaankan joogo iyo dadkii sharaxiintaha intaba ay u diyaarsan yihiin ilaa haddana aan sugayno sida ay ku dhici lahayd iyo boosha waqtiga waqtiga ay dhici lahayd garbaharey dembi ma gelin deegaankaanu dembi ma gelin dalka soomaaliyeedoo doorashadu ka dhacaysuu ka mid yahay in loo soo degdego oo wakhtiga iyo jaaniska laga dhuminhayo iyo siyaasadaha la gelinhayo inta laga daayo deegaankan doorashadiisi buu u diyaaryahaye loo yimaada aanu rajaynaynaa kana codsanaynaa gaar ahaan waxaan codsanaynaa maamul goboleedyadii heshiiskan gaaray oo ay ka mid tahay hirshabeelle oo ay ka mid tahay galmudug oo ay ka mid tahay koonfur galbeed madaxweynaheeduna iskugu dhabarjabiyey sidii soomaali dowladdu dhisan lahayd inay soo dardargeliyaan oo beesha caalamka iyo madashii wadatashiga oo idil ay ka dhammeeyaan sidii halkan uga dhici lahayd doorashada dadka kana ugu soo gurman lahaayeen deegaankaanoo nabadgelyadiisa ra-iisul wasaaruhu yimid wafuud badan ay timid oo la go'aamiyey inay doorasho ka dhacdo lana xaqiijiyey inay u diyaar tahay inay doorashadii dhacdaan maanta halkaan u fadhinaa baaqna u diraynaa waxa aan raadinayno waa shuruuc weyn sharci baan raadinaynaa soomaaliya afar sana yaa maxamed cabdulaahi farmaajo inuu xukunka qabto loo ogolaaday hadduu sharci jirin farmaajo toban sano haysan lahaa laakiin wuxuu afar sana uga degaya doorasho loo dhigayo waa nidaam sharciga constitution waay constitutionkaasna waxa soomaali hagayo ay ku dhaqmayso waay annagu waxaa heshiiskii toddobatanka disembar waa nidaam sharciyan oo lagu dhaqmaayo oo la rabo in la fuliyo waan la fuliyey koo iyo toban deegaan baa loo asteeyey doorasho in ka dhacdo koo iyo tobankii bay garbaarey ka mid tahay garbaarey dhibab ma gelin dembi kama dhicin xaqa waxay u leedahay doorashada in lagu qabtay xaq u leedahay taasina waxa ay qusaysaa cid kastoo doorashada hogaaminayso nidaamkii sharciga ahaa ayaan u fadhinaa annaga soomaali baan nahay kuraastan deegaanka doorashada garbaarey baan leenahay xaq baan u leenahay inaan deegaankana lagu qabto xaq baan u leenahay inaan tartanno waana sugaynaa heshiiskii tobanka disembar baan sugaynaa waxaan kaloo adkaynaynaa in dhammaan gudoomiyaha waxaan u baaqayaa gudoomiyaha guddiga doorashada soomaaliya u baaqayaa heshiiskii tobanka disembar inuu fuliyo waxaan u baaqaya wasaarahan u baaqaya heshiis toban sano inuu fuliyo waxaan u baaqaya madaxweynahan u baaqaya heshiiskii toban sano in la fuliyo heshiiskaasoo ku asaysan koo iyo toban goobood oo loo astay doorasho ka dhacdo koo iyo tobankaas goobood waxaa ka dhiman goobta garbaarey ka dhiman bis inta kale doorasho ka dhacda garbaarey waa sharci waay hadday dhacdo garbaarey hadday dhacdo doorasho in garbaarey ka baxdo tobanka gooboodna sharci maahan tobanka goobood oo kale lagu qabtana sharci maahan waxaa ka dhacay oo aan u sheegaynaa nimanka musharaxiinta ah garbaarhay doorasho waa ka dhacaysaa waa sharciya u yeelatay nidaamay u yeelatay constitution u yeelatay waxaan ugu baaqayaa musharaxiinta inta dhiman inay si dhaqsa ku yimaadaan qof ii cod yaa la diiday doorasho dad badan leer doorashadii dad banayti iyo haan ku hayn doorashadii dad banayti bilawsha garbaareeyo hadhow ma inaga doontee laga ii cod iyo aan mayl hadalay jiimka dambe oo gobolka gadad ka nool oo dhallinyarada hoo yaryarka oo ha bahdoon kuraastig inta ku bilaawdaas garbaarey anatuba gordow tuulahato kasmaayo jarta xitaa kasmaayo magaalada soomaali deganto giirgiir araayo jubbaland ow laakiin lama deegaan doorasho leer lamaayo deegaan doorasho too kudhiiday tanhatili wadwadu kasmaayo tiilamaadna tan sabatiisan teebara anognownanta war kalo una suguahayna male heliin beesha caalamka ma in sheegane haan kale oo ee qoladii deegaan doorashadii xildhibaankii u horreeyey saaxiibkaha jidkii usuhato gohada musharaxbood xildhibaan horena haay hatuuse waa badbaha gobodi laakiin wan may fadaane owladana geysane fadaan ini kuraastiyo inta taal aawsho ini wood inta ku gali jari oboojyoona ku gali jari iyoona ku gala doonaan
madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qorqor ayaa xarig ka jaray dhismaha cusub ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee galmudug kadib munaasabad lagu qabtay wasaaraddaas munaasabadda xarigga ama xarigjarka waxaa goobjoog ka ahaa jadwalaha wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya howlwadeenada wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha ayaa xarig jar kadib markaa la hadlay mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabadaas xarig loogu jarayay dhismaha cusub ee wasaaradda qorsheynta ee maamulka galmudug
waxaa galabta halkan fursad weyn noo ah inaan ku furno ama ku xarig jarno xaruntan weyn ee wasaaradda qorsheyntu ay leedahay ee muddada kooban muddada yar noogu dhisantay noogu qabsoontay waxaan ka mahad celinaynaa dhammaan mashruuca biyoole iyo hay-adihii gacanta ka geystay waa u mahad celinaynaa waxaan runtii idadiilo weyn ah inay wasaa- xarunta intaa la eg dhammaan lagu samayn karo serviskii iyo shaqooyinkii wasaaradda qorsheynta u baahneed inay muddadaas kooban ku qabsoontay ku dhisantay iyadoo laga soo bilaabay sida wasiirkuba sheegay meel bannaan sidoo kale waa waktigooda aan ku tegi doonaa mashruucan wasaaradihii aan uga faa'iidaysanay dhannahay dowladda galmudug oo kale oo dhismay iyo hay-adihii ku dhismay galabta waxaan joognaa waa wasaaradda qorsheynta annagoo xaruntaas iyo meelaha kale oo waktigooda aan tegi doono waa ka mahad celinaynaa haddana waxaan leenahay codsigeenaan kusii daraynaa hay-adaha kale ee dowladda iyo meelaha muhimka ah in ay dhammaan hay-adaha saaxiibada beesha caalamka ay gacan naga siiyaan runtii waktigaa kooban wax weyn baa noo qabsoomay oo meelo fara badan oo horena qaar loo furay wana hadda galabta midna aan furayno kuwana aan dhammaadkoodii dhadhow yahay kuwana dhammaadeen balse baahidii jirtay iyo runtii gaabkii jiray weli ma dhowa waa midaan codsiga iyo in laga caawiyo aan u dalbanayno waxaan runtii dadka reer galmudug meel ay joogaan baga mahad celinayaa mashruuc kasta ama wasaarad kasta ama meel hay-ad kastoo loo soo baahda in la dhiso inaan si uga qayb qaadanayeen mustadawacnimo ah wadaniyad leh dareen leh runtii aad iyo aad u wanaagsan leh looga qayb qaadanayay oo ay ka mid tahay dhulkii dowladda inaan in la dhowray la ilaaliyey aan loo isticmaalin si qaas ah xaruntan dhulkan baaxaddan leh waa dhul ka mida dhulkii ay hay-adaha dowladdu lahaayeen mudduu bannaana ama uu iska ahaa meel aan dhaqangal ahayn waktigii loo asteeyey wasaaradda qorshayntana dadkii gacanta ku hayay ayagoo ku faraxsan ayay wareejiyeen oo ku wareejiyeen wasaaraddii loo asteeyey hay-ad kastoo dowladeed ama hay-addii lahayd ha noqoto ama hay-ad kaloo la siinaya ha noqotee waxaa noogu diyaarsan dhul ku filan caasimadda iyo magaalooyin kaleba taasna waa runtii waxqabad shacabka iyo dhiiragelinta waxaa intaa dheer in mar walba la dhiiragelinayey dhismayaasha dib u soo kabashada mashaariicdan la fulinayo in la dhiiragelinayay oo runtii aada iyo aad loo dhiiragelinayo oo la garab taagnaa waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad hoggaanka wasaaradda shaqaalaha wasaaradda qaybooda kala duwan aad iyo aad baan ku mahad celinaynaa mashruucan biyoole oo ay wasaaraddu u hagayso ama u hogaaminayso ee dowladda galmudug u qaabilsan tahana intii la soo maray si aad u wanaagsan baa loo maanaj gareeyey ama loo hogaamiyey inta dhimanna waxaan rajeynaynaa idinkii wasaaradaha kale oo ku ah tiimka aad ku tihiin inaad hore u wadaan hore u socotaan waxyaabaha aan danteennada iyo horumarkanaga u adeegayna gadaal loo fiiri maayo u istaagi mayno horaan u soconayna kuwa mar walba jecel inay horumarka iyo horsocodka iyo waxaa noo qabsoomay ay ama ka been sheegaan ama dib u celiyaanna waxa weeye se waxan u sheeg iyo sixun ufaker iyo wax lugaha haya dowladnimada iyo horusocodka waxaasi waana waa lasoo bartay waa lasoo arkay inay inaysan xaban noo noo maaragtay nagu samayn karin waxna aan loo loo istaagin dowladda galmudug wixii ay tillaab qaaday horusocod wixii u qabsoomay dhammaan wasaaradaheeda iyo hay-adaheeda iyo mas-uuliyiinteeda waa u mahad celinaya intii qayb ka soo qaadatay qof jooga iyo qof maqanba waxaan leeyahay waa mahadsanta
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha anaanka iyo quruxdan hibay kugu jeclaado
yaa waaye hibo istayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki ma ila warramo haaya
naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma aduu taajiriad aragtay maye dharka iidda anugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabo hibo istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baallo maad naqatay aniga haddaan iidan liigelin hibo istayl waa iska jiifanaa si aan u nuuro una qurux badnaado waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smart watch ah haye bal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashiono ku taala bakaaraha ama kala xiriir eberle xalshan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
mubaarak subeer stayl
muqdisho isla nuurtay magacaa la ysku sheegay midkii aad aragtaaba mubaarak suber stayl ayuu maanka ku hayaa yaa intaa lagu huraahe minaad qurux maqasho waa dharka mubaarak suber stayl mubaarak suber stayl kullay waad maqashee ma taqaan quruxdiisa minaad u jeedo dharka mubaarak suber stayl muxubbaa ku qabaysa muggaasaasan rafiyoohe ubad muunad quruxsani suqyada mushaaxu
muddooyinkii u dambeeyey wax muqdisho hiiley waa dharkii u mudnaa weliba u muhiimsanaa mubaarak suberstayl mid lamida ayaan jirin muggay gashato igaartaadu adnala qaadaa ku qabee laakiin maxay kuugu taallaa waahee kaayaryahee mubaarak suberstayl mar wiilka xirtaa dhaldhalal midabkiisa muuqiyo quruxdiisa maasha allah bilicdiisa maankaa ku dagaya minaadba saasu jeceshahay iskama dadamoosatidoo fiirsahee lacag maahee adigoonba mashquulin meel kaleetu ku jaalin mubaarak suberstayl maantaba u doon mubaarak suberstayl cunugaan loo labisan qandha waa qabahee weliba waa qarqara dharka mubaarak suber stayl waa dharka wiilasha ciidda sanadkan ugu quruxda badan waa isku joog ka kooban sarwaal suun funaanad iyo jaakado dhowr kala cayna ha ka reebin koofidii ugu labis ubadkaaga sida kabtanka gorgorka gallayrka ama baylotiska waa inta nooc uu ka koomo dharka mubaarak suber stayl waxaad ka helaysaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama ugu hagaag cadceed gruub ama wac wicista gaaban labaatan lixdan
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimalana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwadiisa riirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato
barnaamijka wareega aad dhegeysaneysaan qeybihii dhexayaan isa soo gaarnay dhinaca kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa dhankiis maanta xarig ka jiray dhismaha cusub ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya xarig jarka kadib ayuu dhankiisa wana- munaasabadaas uu kula hadlay mas-uuliintii kasoo qayb gashay isagoona markaa dardaaran u jeediyey
runtii eh, munaasabadan quruxda badan oo lagu furaayo xaruntii wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed waxaa weeye maanta wax lagu farxo muddo badanna soo socday aadna aan uga fikiraynay inay wasaarad kasta oo koonfur galbeed ay leedahay ay hesho xarun iyo xafiisyo u madax bannaan oy shaqadooda ku qabsadaan waajibaadkoodana ku gutaan yay bilow u tahay Eh, wasaaradaha kalena waxaan rajaynaynaa haddii ilaaha yidhaahdo inay ayagana saan oo kale ay u- u helaan xarumihii wasaaradaha ay lahaayeen intaas kadib eh, wasaaradda qorsheynta waxay nasiib u heshay mashruucan eh, biyooley ee oo- ee bangiga adduunka uu fankiisa iyo lacagtiisa bixiyey inay eh, ka helaan xafiiskii iyo xaruntii ugu weyneyd ee wasaaradda maadaama wasaaradda qorsheynta ay tahay qorsheyntii iyo maalgashigii iyo iskaashiga caalamiga ahaa ee stateka ay tahay ayna u xil saaran tahay xiriirka caalamiga ah iyo eh, dhammaystirka iyo wadahadallada mashaariicda stateka ay ayada mas-uul ka tahay waxaa nasiibkeeda noqday inay hesho xaruntii ugu weyneyd xarunta qarashkii loogu talagalay iyo wixii la rabay in lagu sameeyo waa ognahay inkastoo aan extension aan codsannay haddana wixii loogu talagalay iyo quruxdan iyo bilicdan iyo xaruntan saan u weyn waxaa weeye waa dadaal ay samaysay wasaaradda iyo siduu horey u sheegay wasiirka contractorkii oo ahaa iyo injineeradii oo ahaa dad deegaanka ah oo dalkoodii dadkooda ka naxaayay aanan waxba gooni aanan ka raadinin waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho in loo turo dalka dalkana la geliyo wixii shaqo ah iyo mashaariica iyo wixii la heli karo waxa ugu horeeyo ninkii eh, fallaarta lagu dhuftay oo yidhi aan fariista iga bixitan isha ha igu harteen haddii xarun wasaaradaha aysan helin xarun ay ku shaqeeyaan oo ay fariistaan oo loogu yimaado oo dadka reer koonfur galbeed ugu adeegaan oo ay adduunyada ku qaabilaan oo ay shacabka kula kulmaan haddaysan helin wasaaradda shaqadeeda ma bilaaban karto waxay shaqada ku bilaaban kartaa in xaruntii horta ay heshay ay ku shaqayn lahayd marka aadaan ugu faraxsannahay in xaruntii eh, wasaaradda qorsheynta ay hesho waxaa intaas dheer wasaaradaha adeegyada eh, bulshada wado waa inay wasaarad kasta xarunteeda heshaa ayna ku heshaa dee meel ka baxsan xaan- xayndaabka madaxtooyada maxaa yeelay qof kasta oo reer koonfur galbeeda waxaa la rabaa inuu excis u heli karo wasaaradda uu imaan karo baahidiisa uu sheegan karo lana arki karo loona warrami karo intaas waxaa dheer xarun wasaaradeed la dhisay oo la qurxiyey waxaa ka sii muhiimsan sida loo qurxiyey oo loo dhisay in loo yimaado wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud shaqaalaha wasaaradda inay yimaadaan oy ka shaqeeyaan shaqadoodii waajibka ahayd mar allaale markii loo yimaadana xilligii shaqada ahayd aanan laga waayin qof ka mid a in shaqo iyo fasax uu ku maqan yahay ma ogeyn marka eh, xilli kula waa lagu jiraa waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan u mahad celiyo bangiga adduunka iyo mashruuci biyooley iyo cid kasta oo ka shaqaysay dhismaha wasaaraddan quruxda badan sidaasoo kale wasaaradda qorsheynta uu ugu horeeyo wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo shaqaalaha wasaaradda qorsheynta oo dhan oo qeyb muhiima ka qaatay ayagana aada iyo aaday u mahadsan yihiin sidaasoo kale waxaan u mahad celinayaa eh, eh, shaq- injineerkii iyo kambanigii dhisay eh, gurigan quruxda badan runtii eh, maanta wasaarad iyo eh, hay-ad haysato gurigan quruxda badan ma jirto marka sharafay noo tahay asagan ayagana aaday u mahadsan yihiin cid walba oo mas-uuliyad ka qaadatay oo ka qayb qaadatay dhismahan iyo dhammaystirkiisa oo ay ugu horeeyaan dadkii ugu horeeyey oo inta deganaa oo aan eh, baneeyey intaba waa mahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhinaca kalena saaxiib yaal haddii aan eegno gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa maanta muqdisho ka daafuray shirka madasha garsoorayaasha oo loo qabtay magaalada muqdisho mas-uuliyiin kala duwan oo eedaha garsoorka ay ka qayb galay ayagoo markaa halkaa munaasabadaasi furitaankana hadalla ka jeediyey
ee garsoorayaasha ee dalka Ee, afar iyo tobankii iyo shan iyo tobankii bishii julaay labadii kun iyo koob iyo labaatan ayay qabsoontay madashii ugu horreysay ee ay yeeshaan garsoorayaashu si loogu falanqeeyo howlaha garsoorka dhexdiisa yaalla haddii ay noqoto kuwo sharci iyo kuwo farsamo intaba iyadoo lagu wadaagayo aragtiyaha kala duwan ee la xidhiidha howlaha qaranka loo hayo si ay uga soo baxaan kala soo jeedido kadibna wax ka bedeli kara howlaha iyo shaqooyinka aan ummadda u hayno aan ugu imanahay kulankaasi ama madashaasi koowaad ee qabsoontay bartamihii sanadkii tegey waxaa ka soo baxay kala soo jeedinno aada iyo aada u qiimo badnaa wax badanna ka qabtay shaqadii aynu haynay maxsuulkii ka soo baxay madashaasi waxaa ka mid ahaa kulankii dhex maray garsoorayaasha iyo xeeralayaasha dalka ee lagu falanqaynayey arrimihii laga soo jeediyey madashaasi in wax looga qabto waxaa iyaguna ka mid ahaa maxsuulkii ka soo baxay kulan kale oo weynaa oo halkan ka dhacay oo ay iskugu yimaadeen booliiska iyo garsoorka oo lagu falanqaynayey kaalinta uu booliisku ku leeyahay cadaaladda guud ahaan ha noqoto cadaaladda madaniga ah iyo cadaaladda ciqaabka waxaa daba socday oo isaguna ka dhashay tababar muddo socday oo loo qabtay waxyaha kala duwan ee booliiska si loogu wacyigeliyo loogu baraarujiyo waajibaadka sharci ee saaran booliiska iyo kaalinta ay ku leeyihiin cadaaladda waxaad dhammaantiin xasuusan tihiin ama aad og tihiin midhaha ka soo baxay tababarkaasi booliiska loo qabtay oo runtii wax weyn ka bedelay xidhiirkii u dhexeeyey booliiska iyo garsoorka shaqadii booliisku uu qaban jiray sidii ay u shaqayn jireen iyo sidii howlaha ay u fulin jireen waxaa ka soo baxay habraaca fulinta oo isagana la diyaariyey la dhammaystiray lana hirgeliyey waxaad qiyaasi kartaan habraacaasi isaguna sida uu fududeeyey fulintii oo awal garsooraha ama guddoomiyaha maxkamadda ah waqtiga fulinta sameynaysa ay u qori jirtay taliska guud lagala yaabo ama ay dhici jirtay inaanay waxba u fulin hadda laakiin waxaa loo daadejiyey oo habraacaas u daadejiyey si waafaqsan sharciga in fulinta loo qoro hadba saldhigga ay khusayso ama xaqa iyo hantida la fulinaya uu ku yaalo taasna runtii wax weyn ayay ka bedeshay fulintii waxaa isaguna ka soo baxay habraaca damaanad ku-siideynta oo runtii siyaabo kala duwan garsoorayaashu ay u fasiri jireen ay u dabaqi jireen laakiin hadda leh habraac midaysan islamarkaana aan aaminsanahay in laga leeyahay faham mid ah oo isku mid ah si isku midana loo dabaqo waxaad markaa garan kartaan qiimaha ay noo leedahay madasha garsoorayaashu iyo maxsuulada waaweyn ee la taaban karo ee ka soo baxay aynu dhammaanteen isla qirsannahay inay shaqadeennii iyo howlguyashadeenii iyo howlmaalmeedkii garsoorka iyo iyo gaarsiintii adeegga cadaaladda ay wax weyn ka bedeleen madasheennan maanta waxay la mid tahay madashii hore waxaynu ka leenahay ujeedooyinkii aynu ka lahayn madashaasi hore waxaynu maanta ka doodaynaa saddex arrimood oo aada iyo aada u waaweyn oynu rabno iyagana maxsuulka ka soo baxay madasha hore qaar la mida inay ka soo baxaan waxaynu ka doodi doonaa waqtiga ay dacwaduhu qaataan iyo daahitaankooda maxaa sababa dacwaduhu inay daahaan arrimaha sharci arrimaha farsamo iyo wax kasta oo kale oo saameeya dacwaduhu inay waqtigii loogu talagalay kadib dhacaan waxaynu markaa ka soo bixi doona talooyin sidee ayaa looga bixi karaa daahitaanka dacwadaha oo loo dadejin karaa dacwadaha waxaa iyaduna ka mid oo laga doodi doonaa xabsiyada ama xa- ama xariga waxaa sidoo kale iyadana si weyn looga doodi doonaa maxkamadaha degmooyinka ikhtisaasaadkooda macaamilaadkooda shaqooyinka ay qabtaan sida ay u qabtaan waxa ka qaldan sida loo saxay qodobadaas muhiimka ah ayaynu labada maalmood aynu halkanu joogno ka doodi doona waxaan markaa dhammaanteed insha allahu tacaala idinka rajaynaynaa inagoo halkan wada joogi doonaa inaynu sida ugu fiican uga qayb qaadano maskaxdeena tuujino si uu maxsuul midhadhaalihi uga soo baxo hadhowna waxaynu ka wada shaqayn doonaa wixii waxa ka soo baxa iyo tala soo jeedimaha ka soo baxa madashan ee idinka maskaxdiina ka yimaada markaa guul baan ka rajaynayaa ugu dambayn waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo aan u mahad noqo cid kasta oo ka qayb qaadatay madasha quruxda badan inay maanta inoo suurto gasho oo ay ugu horeysa guddiga qabanqaabada oo iyagu muddo bil ku dhow ka soo shaqaynaya hawshan qabsoonideeda waxaa ka war rabaa inaan u mahad noqo dadka cilmibaarayaasha ee garsoorayaasha ah ee halkan ka soo jeedin doona baarisyadii ay soo sameeyeen si kadibna looga doodo oo dabeetana looga soo saaro natiijo iyo midho iyo maxsuul waxaan rabaa inaan u mahad celiyo qof kasta oo kale oo gacan ka geystay waxaan u mahad celinayaa garsoorayaasha dhammaantiinna waxaan idinka mahad celinayaa kasoo qaybgalka iyo waktigiina wakti badan ma raba inay naga qaato muhiimadda waxaa weeye inaynu toobiyada iyo mawaadicda aynu ka doodinaynu toos u gallo madasheenina way noo furan tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sanaan kadib een, runtii farxad weyn bay ii tahay een, inaan goobjoog ahaado madashii labaad ee garsoorayaasha ee, soomaaliya oo maantay ee, furmanaya Ee, madashan ujeedooyinkii loo aasaasay danta laga leeyahay iyo waxa laga filan kara inay ka soo baxdana waa waxa ee, hore loo soo tijaabshay oo meeshii koowaad lagu soo wada arkay Een, waxa muhiimka ah oo aan isleeyahay waa u baahannahay waxa weeye maadaama ee, darajaad kala duwan lagu kala jiro garsoorayaashu in tadbiiqa qaanuunka iyo fulintiisa fahamka la xiriirsan in sare loo qaado oo uu noqdo qaabka loo tadbiiqinayo qaanuunka inuu noqdo qaab isku wada mid ah isku sina loo fahamsan yahay si loo xaqiijiyo ujeedada midka ah ee sharcigu uu leeyahay Een, taas markaan leeyahay een, duruufta waddanka uu ku jiro iyo xeerarkeena een, original textiga ay ku qoran yihiin oo kala duwan Een, waad ogtihiin oo qeybna soomaali bay ku qoran yihiin qeyb soomaali kuma qorna luqado kale ku qoran yihiin marka een, in fahanka la wada xaqiijiyo luqadaha kala duwanna waxay ku xiran tahay qofkii luqadahaas qalaad inuu xaqiijin karo fahankeeda marka si taas loo gaaro dhammaanteen waxaan ee, waajib noo wada- na wada saaran in aan ka wada faa'iidaysano cilmi baarista iyo doodaha iyo falanqaynta la xiriirsan een, fahanka sharciga iyo duldulalooyinka iyo caqabadaha ee, shaqada la qabanaya ka yimaada marka waxaa loo baahan inaan saxano fahankaas kaliya maahan waa ka guda weyn yihiin wax badan baa naga khaldan oo tiro badan laakiin ee, maadaama madashu ay tahay sanad kasta wax soconaya oo continuous ah cilmi baaristii sanadkii hore lagu soo bandhigay kama muuqato hadda meesha wax hor leh oo cusub baa lagu falanqeynayaa waxaa hor leh oo cusubna waxay keenayaan inay wax ka bedelaan wixii hore u socday waxaan rabaa inaan een, garsoorayaasha halkan fadhiya een, kula dardaarmo Een, maxkamaduhu ma- garsoorka marka laga hadlayo ama xeelaalin ha noqoto ama maxkamad ha noqotee hay-adda een, muhimka ah oo la rabo inay mar kasta ka horeyso xeerlaalinta iyo qareenada iyo dadka kaleeto cadaaladda kaaba waxa weeye waa maxkamadaha maxaa yeelay maxkamaddu waa meesha dhexdhexaadka ah oo qof kasta labada dhinac oo ishaystay ay imaanayaan si ay garta ugu dhiibtaan una una garnoqdo dacwooyinkii loo keeni lahaa marka maadaama ahmiyadaas ay maxkamaduhu leeyihiin oo garsooruhu leeyahay waa muhim garsooruhu inuu haysto xirfadii iyo aqoontii iyo cilmibaaristii iyo karti kastoo loo baahan yahay in lagu xaqiijiyo een, waajibaadkaas sharciga uu tilmaamay oo shuruucda ku qoran marka waxaan rabaa inaan halkan een, kula dardaarmo in wixii ee, madashii horeeto lagaga dooday in dib u qiimeyn lagu sameeyo wixii ka saxmaday la review gareeyo kabacdina een, madashana la gudagala markaas wixii ee, ajenda u ah oo laisla sameey- een, laisla soo sameeyey taasaa waxay keenaysaa inaysan madashu noqon keliya meel laiskugu yimaado oo laga doodo keliya oo aysan wixii kasoo baxa aysan effective noqonin marka si effective looga dhigana waa in la review gareeyo sanad kasta wixii kasoo baxay markii u dambeysay ee, warmurtiyeedkii lagu soo xirayay la sameynayay waxaa kaloo aan soo jeedin lahaa een, madashan waa madashii een, garsoorayaasha soomaaliya laakiin hadda duruufta iyo wadciga iyo iyo xaaladda aan ku jirno noo saamixi mayso inaan een, nambar tiro badan aan ka casunno Do- dowlad goboleedyada waa dareemi karaa laakiin inaan ku fikirno in fahanka iyo doodaha la falanqeynayo inay gaaraan gobolada kala duwan ee soomaaliya garsoorayaashooda kala duwan si loo xaqiijiyo eh, baahida halkan qanaacada kasoo baxday doodahaas iyo cilmi baaristaas in iyaduna farsamadeedii ama ha loogu waco halkaanoo eh, mid mid dowlad goboleedyada ha loo- ha loo soo- ha laga soo- ha loogu soo qeybgeliyo shirarka noocan oo kaleeta ah amaba si kaleeto ha loo farsameeyay waxaan soo jeedin lahaa in ay madasha eh, qeyb ka noqdaan mustaqbalka dhow farsamadeeda iyo technicalkeedana waxaan u deyn doonaa eh, guddoomiyaha maxkamadda sare si loo xaqiijin lahaa ugu dambeyntii een, waxaan rabaa inaan eh, inaan halkan eh, ka iraahdo een, waxa lagu- laga doodayo oo dooda halkan ku jira wax badan waxay ku xiriirsan yihiin een, xafiisyo kala duwan oo cadaaladda ka tirsan mar booliiskay la xiriirsamayaan mar waxay la xiriirsamayaan xeeraalinta marka waxaan rabnaa inaan ayadana aan madasha eh, wadaagga ah ee xafiiska xeeraalinta iyo garsoorayaasha kala duwan in ayadana ay qabsoonto een, hadduu ilaah yidhaahdo sida ugu dhaqsaha badan markuu ramadaanka dhammaado si doodaha iyo qanaacada eh, madasha garsoorayaasha ay isla waafaqayaan ee kasoo baxaya inay noqdaan wax fahamkii dhankii kaleeto hay-adahana booliiskana inuu saa u fahamsan yahay si loo fulinayo xafiiska xeeraalintana fahamkaasoo kaleeto inuu leeyahay marka madashan waxay ku xiriirsanaan doontaa wax ka soo baxa madashaas kaleeto oo loo balansan yahay horena qaybtood horey usoo qabsoontay wax badan ku saxmadeen Eh, sidaa ka warhaysaan tanna waxay ku xiriirsanaan doontaa een, eh, taasay ku xiriirsanaan doontaa waxaana ballan qaadayaa een, wixii ee, ka soo baxa oo dulduleela oo caqabada jira kuwo badan oo ka mida een, waxay ku xiriirsan yihiin een, ee, duruufo baa iska jirjira oo u baahan in lala tacaamulo laakiin mabda'iyan wixii soo baxa oo caqabadaha la xiriirsan wixii la wada qaban karo oo deg deg loo qaban karo in la qabto wixii kaleetana qorshaheeda ee, aan ka wada fadhiisano Een, waa idin wada salaamayaa waxaana u rajeynayaa madasha dhammaanteen waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay een, cadaalad in loo sameeyo bulshada soomaaliyeed cadaaladdaas waxay u baahan tahay juhdi iyo dadaal in lagu bixiyo waxay u baahan tahay la tashiyo in lala sameeyo saaxiibada waxay u baahan tahay in qofku uu sare u qaado aqoontiisa garsooraha waxaa saaran mas-uuliyad gaar ah mas-uuliyaddaas waxay u baahan tahay in waqti badan iyo juhdi badan lagu bixiyo waxaa nagala rabaa inaan noqono cilmi baarayaal waxaan muhiima inaan ururino dhammaan xeerarka dalku uu leeyahay een, faham iyo aragti dheeraad inaan la nimaado dhammaanteenna aan ka wada shaqeyno sidii uu sharcigu u sareyn lahaa oo aan hal meesha ka saarno rabitaanka iyo waxyaabaha kale oo sharciga qalluucinaya inaan iska ilaalino islamarkaana labada maalmood oo halkan joogno ay wax badan ka bedel ay wax badan ka bedesho shaqada aan bulshada u hayno waxaan rajeynayaa inay noogu soo dhammaan doonto si guul ah shirkan wuxuu muhiim u yahay isku xirka iyo wada shaqeynta iyo xoog wareysiga iyo in la isu soo dhaweeyo fahamka sharci ee bahda garsoorku inay aada isugu soo dhawaadaan waa hubaa halkan waxaa joogo dad badan oo khubaro ah oo waayo arag ah oo aan ka wada faa'iidi doono
wagaag saxibyaal guud ahaan nacaba barnaamijka wareegi wararka afar labaatanka saacraad ee dalsana magaalada muqdisho waa nag intaa